إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan kamiin lagu furtay gaari uu qori dhashiikaha ku rakaban yahay ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaalo culus ku qaaday saldhigyo ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin gobolka baay faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidamada kenya ku gaaray weerar mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada ciidamada kenya ee deegaanka kiwanja ee hoostagta degmada faafir ee gobolka gaarisa wiil dhalinyaro ah ayaa lagu dubtay dalka koonfur afrika madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo kulan ugu qaybgalayay dalka sacuudiga ayaa ku baaqay in lasii daayo maxaabiista yuhuudda taasoo uu sheegay inay u suurageli karto xabad joojin shacabka magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa maamulka puntland ku eedeeyey inuu isagu u fasaxay xeebaha deegaanadaas inay ka kaluumaystaan maraakiib shisheeye sarkaal ka tirsan booliiska kenya ayaa toogasho khasaare dhalisay ka geystay gob lagu caweynayay oo ku taala dalkaas موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran kamiin lagu furtay gaari uu qori dhashiika ah ku rakaban yahay ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay saaka duleedka degmada afgooye kamiin ugu dhigeen kolonyo ciidamada dowladda federaalk oo doonayey inay soo gelbiyaan kolonyo kale oo sahay waday una socotay saldhigga bilidugli kamiinkan ayaa khasaaro culus lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk kolonyadii sahayda waday ayaa dib ugu laabatay magaalada muqdisho khasaaraha ka dhashay weerarka kamiinka ayaa ah lix dhimasho oo ka tirsan kuwa askarta dowladda federaalka halkay ku dhaawacmeen sagaal kale gaari cabdibile ah waxyeelo xoogan ayaa la gaarsiiyey waxaana lagu furtay weerarkan gaari cabdibile ah oo badqaba oo qori dhashiikaha uu saaran yahay ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaalo culus ku qaaday saldhigyo ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin gobolka baay warkan iyo war kale oo ku saabsan faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha ciidamada kenya ku gaaray weerar ka dhacay gaarisa waxaa inoo haya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada ethoobiya iyo kuwa koonfur galbeed ku leeyihiin qaybo ka mida gobolka baay rag hubeysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal dagaal toosa ku qaaday saldhigga ciidamada ethoobiya ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay isla gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal culus ku qaadeen saldhig askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka owdinle ee hoostaga magaalada baydhabo isla gobolka baay howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xala ka fuliyeen waxaa ka mid ah weerar lagu qaaday xerada ah loo yaqaano makuudo ah ee magaalada baydhabo halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu leegyahay dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay saaka weerar kabiina u dhigeen askar ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo sahay u waday saldhigga belidogle weerarkan dhabagalka ah ayaana si gaara kaga dhacay duleedka degmada afgooye waxaana jira khasaare culus oo gaaray askarta dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana halkaa ku furtay gaari cabdibile ah oo ay lahaayeen askarta dowladda federaalka waxaana ku rakiban gaariga qoraga loo yaqaano dhashiikaha kolonyadii saahida waday ayayna u suuro geli weysay inay socdaalkooda sii wataan iyagoo dib ugu laabtay magaalada muqdisho faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidanka kenya ku gaaray dagaal ka dhacay qaybo ka mid a gobolka gaarisa maalmo ka hor ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday ciidamo ka tirsan dowladda kenya kuwaas oo ku sugnaa deegaanka kiwanja ah ee hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa ciidamada kenya ayaana waxaa weerarkaas ka soo gaaray khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada kenya ayaa halkaa ku naf waayey halkaa sidoo kalena mid kale oo ka tirsan askarta kenya oo soo gaaray dhaawac wiil dhalinyaro ah ayaa lagu afduubtay dalka koonfur afrika sida warkaani uu ku faahfaahinayo cali aadan wiil soomaali ah ayaa lagu afduubay dalka koonfur afrika iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay dalka koonfur afrika kusoo badanayeen dilalkiyo dhaca ee soomaalida loogu geysto dalkaasi ayaa waxaa lasoo tabanaya in la afduubay wiil soomaali ah suhayb maxamed xirsi ayaa lagu magacaabaa wiilka soomaaliga ah ee la afduubay kaas oo laga afduubay magaalo ka tirsan dalkaasi waxaana afduubkan uu kusoo aadaya iyadoo laba maalin ka hor laba wiil oo soomaali ah lagu dilay dalka koonfur afrika mid ka mid ah soomaalida ku nool dalka koonfur afrika ayaa ka waramay afduubka loo geystay suhayb waa arrin naxdin badan arinta halkan ka dhacday oo ah shucayb maxamed xirsi oo lagu afduubtay magaalada port elizabeth galabta ama maqribkan barnaamijkana waxaan la wadaagnay laamaha ammaanka iyo qolooyinkii ku shaqada lahaa keyskii waa la furay waana lagu daba jiraa insha allahu tabaaraka watacaala baaristiisa iyo sida ay waxa u dhaceen wixii dhan ilaa haddana wax information ma hayno bartii ninka baabuurka lagaga dejiyey ayaan taaganahay baabuurkii kolley igu yaalaa inkastoo faraha uula tagay soomaalida ku nool wadamada reer galbeedka ayaa waxay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan dhalinyarada soomaalida ah ayaa waxaa lagu ugaarsadaa dalka koonfur afrika iyadoo dowlada koonfur afrikana aysan jirin wax ay maxkamad usoo saartay diriirka loo geysto soomaalida ku nool dalkaasi madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud oo kulan ugu qaybgalayay dalka sacuudiga ayaa ku baaqay in lasii daayo maxaabiista yuhuudda taasoo uu sheegay inay u suuragelin karto xabad joojin warkani zakariya cumar ayaa faahfaahinaya madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheikh ayaa kulan uga qaybgalayay dalka sacuudiga waxa uu ku baaqay in la sii daayo maxaabiista yuhuudda taas oo uu sheegay inay suuragelin karto xabada joojin laga gaaro dagaalka ka holcaya khaza taas oo uu tilmaamay inay suuragelin karto in la gaaro xabada joojin waarta dowladda federaalka waxa ay ku baaqaysaa in si deg deg ah loogu dhawaaqo xabad joojin islamarkaana la sii daayo dhammaan maxaabiista iyo lahaystayaasha yahuudda ah arrintaas oo uu tilmaamay inay suuragelin karto badbaadinta nolosha kumanaan ruux iyo inay joogsato dhibaatada iyadoona uu intaa ku daray in fursad loo helayo in la wada hadlo waana arrintaas midda aan sida degdega ah ugu baahannahay ayuu hadalkiisa sii raaciyey madaxweynaha dowladda federaalka ولذلك فإن حكومتنا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى إطلاق سراح جميع المعتقلين والرهائن إن هذا يمكنه فورا أن ينقذ آلاف الأرواح ويوقف المعاناة وأن يوجد مساحة مواتية للحوار وهو ما نحتاجه فورا الآن
xasan sheekh maxamuud hogaamiyaha dowladda federaalka ah ayaa waxa uu horay u sheegay in maamulka yahuudda ee gumaadka u geysanaya shacabka muslimka ee reer falastiin uu u aqoonsan yahay dowlad iyo qaran jira arrintaas oo muujinaysa sida dowladda federaalka ah ay ugu nugushahay dowladaha shisheeyaha halka ay dadka soomaaliyeed u muujinayso inuu khilaaf kala dhexeeyo dowladda xabashida oo ah dowlad cadowtooyo soo jireen ah ay kala dhexayso dadka soomaalida islamarkaana dowladaha kale ee shisheeyaha wakiil uga ah gumaysiga ummadda soomaaliyeed shacabka magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa maamulka puntland ku iideeyey inuu isagu u fasaxay xeebaha deegaanadaas inay ka kalluumaystaan maraakiib shisheeye warkani waxaa ka waramaya cabdalla mukhtaar bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa ka cawanaya maamulka la baxay puntland kuwaasoo ku eedeeyey inuu isaga u fasaxay xeebaha deegaanadaasi inay ka kalluumaystaan maraakiibta shisheeye oo marar badan dhibaateeya kalluumaysatada soomaaliyeed waxa ay sheegeen in dhallinyaradii soomaaliyeed ay shaqola-aan derbiyada la fadhiyaan kii badda ka shaqaystana loogu yeero inuu burcadbadeed yahay oo lasoo qabanayo doonihii uu watana la burburinayo sidoo kale waxa ay soo jeediyeen in ummadda soomaaliyeed ay fadhiga ka kacaan oo ay baddooda ka difaacaan shisheeyaha ilin cid u maqan oo u difaacaysa ma jirto eh maxaa loo qaban karaa xeebaha dadka degan oo maamul u sameeya baddaa ilaaliya maamul inoo ilaalinaya ma hayno keenu dhiibinay baa xadaya oo keenaya belo gelinaya baddaas oo dadka degaanka ay gashadaan dad u ilaaliya oo iyagu ka wakiila ay geliyaan bay ku badbaadaysaa ninkii meel loo dhiibo lixdan markab buu soo gelinaya ma garata macnaha dan kamana isagu jeebkiisu eegaya dantiisu ka eegane waxa weye dalka dadkeli waa dadka masaakiinta maxasta ah waa dadka gidaarada fadhiya way ka habsaameen oo way ka seexdeen baraarugaanogeel ninkii dhicin lahaa dhacayo ma soo qabsoomi karo waxa ugu horeeya dadka maamulada madaxda kacbaa ugu horeeya jiriifka haddaan runta la sheegin wax kaliitaa la sheegaa qayb baa iyagoo nool dusha laga maray qaybtooda la qabtana waxaa loo yaqaan burcadbadeed adiga fiiri madaxweyne ka hadlaya soo hel dad soomaaliya oo dhibaato loo geystay inta xeebahooda loogu yibi waxaa maalmihii dambe aad u soo badanayay kalluumaysatada soomaaliyeed ee ka cabanaya dhibaatooyinka kala duwan ay kala kulmayaan maraakiibta shisheeye ee xaalufinta ba-an ay ka wadaan xeebaha dhulka uu ka arrimiyo maamulka puntland iyagoona kalluumaysatada ka jilaabata xeebahaasi marar badan sidan oo kale ugu eedeeyeen in maamulka isku magacaabay puntland uu shisheeyaha gacan ka siinayo dhibaatada ayaga loo geysanayo iyo xaalufinta lagu hayo xeebaha dhulkaasi warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ee alfurqaan sarkaal ka tirsan booliiska kenya ayaa toogasha khasaare dhaliyey ka geystay goob lagu caweeyo oo ku taala dalkaas weerarka uu geystay sarkaalkan ayaa sababay dhimashada hal ruux iyo dhaawaca mid kale kaasoo la dhigay xarun caafimaad ruuxa dhintay ayaa xabaddu ka haleeshay madaxa waxaana wararka qaar ay sheegayaan in sarkaalkan uu daroogeysnaa xilliga uu weerarka geysanayey hooyada wiilka dhashay oo warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in durbadiiba wiilkeeda uu dhintay toogashada oo ay sheegtay inuu geystay askari daroogeysan saraakiisha booliiska ayaa tilmaamay inay baarayaan sida ay wax u dhaceen warkii alfurqaanna xilligan waa naga intaa